بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا نوع قبل أبنيا آيات بقول سديتا يستدحان من سورة البقرة qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo ku soo sheegay aayaadkii hore qisaasta xukunkeeda ilaahay wuxuu la cirbiyey wasiyadii dardaarankii waa labada waalid iyo qaraabada wax loo dardaarmayey waxaa halkan laynoo tilmaamayaa soonka axkaamtiisa si tafsiil oo bayaana laynoo ku sheegaya maxaa yeelay qeybtan dambe oo dhan oo suuraddu wuxuu ka hadlayaa dhinaca jaanibka axkaamta tashriiciyada ah axkaamta laynoo jideeyey maadaama soomka uu ka mid yahay arkaanta kuwa ugu muhiimsan ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaanu inooku sheegayaa si macnaha addoommadiisu ay soonka inta u la yimaadaan ay maraatib sare ay u gaarhaan ay uga mid noqdaan dadka baariyiinta ah ee mutaqiinta ah subxaanahu wa tacaala ilaahay ka cabsada yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow waxaa loogu dhawaaqay dadkii iimaan baa loogu dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba waxaa la faral yeelay calaykum dushiinna asiyaamu soom baa la faral yeelay soom baa dushiinna lagu faral yeelay soomkaasi waa shahru ramadaan waa siyaamu shahri ramadaan kamaa kutiba sidii loogu faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka hortiinaha sidii loogu faral yeelo ummadihii idinka horreeyaba soonka waa lagu faral yeelay lacallakum tattaquun litakuunuu min almuttaqiin saa uga mid noqotaan kuwa mutaqiintaado ilaahay ka cabsada almuttaqiina lilaah almujtanibiina limaxaarimih waxa ilaahay xarimayna ka dheeraada ilaahayna ka baqa soomka xagga luqada waa alimsaak cani shay baa la yidhaahdaa abuu cubayda wuxuu leeyahay kullu mumsikin can dacaamin aw kalaamin aw sayrin cid kasta oo ka istaagta oo ka afqabsata ama cunnada ama hadalka ama socodkaba ka istaagta saa'im baa la dhihi karaa shaacirku waa isagii lahaa khaylun siyaamun wa khaylun gayru saa'ima taxta alcajaaji wa ukhraa tacluku lujuma marka makraw lahaa khaylun siyaamun taas waa fardo oo haabitatun mumsikatun can iljaryi walxaraka fardo ka istaagay inay rooraan ama ordaan ka taagan weeyaan ee soon kale maaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayaaman macduudaat suumuu sooma bay ka dhigantay ayaaman maalmo sooma maalmahaasoo macduudaatin tiraw saaxiiba macduudaada ayaam qalaa'il ayaamo yar weeyaan sanadkao dhan soonkiisa laydinkuma farad yeelin waxa weeyaan raxmad ilaahay idiin raxmadayo iyo fudayd laydiin fududaynayo bil sagaal iyo labaatan beri iyo soddon beri kay noqoto maalmahaa soomaaliya ayaaman macduudaat faman kaana qofkii ahaaday minkum xaaloo idinka idinka mid yahay mariidan mid xanuunsan ow calaa safarin ama safar ku dul taagan fa ciddatun fa calayhi dushiisa waxaa ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo xaggeed ka ahaatay tiradaasi ayaamtaasoo ukhara kale soonkii bil keliya laga dhigo sanadkii oo dhan ilaahaynoo kama dhigin dhinac labaadna mar kastaba waa inaad soontid laguma dhihin haddaad safar tahay iyo haddaad negidahay iyo haddaad caafimaad qabtid iyo haddaad xanuunsan tahay ee ilaahay fudayd buu geliyey wuxuu yidhi qofkii idinka idinka mid oo xanuunsan ama musaafir oo safar ku dul jooga maxay ka dhigantaha markaa qofkii xanuunsan oo fa afdara afura ama safar ku dul taagan oo fa afdara afura fa ciddatun baa caddushiisa ah tiro oo min ayaamin okhar wixii intuu afuray qadaau maalmahuu afuray tiradoodii maalmo la eg waa inuu dib ka qalleeya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa cala aladiina kuwii dushooda waxaa ahaaday yudiiquunahu soonka karaya kuwa soonka awooda laakiin maxay ku awoodaan waa macal mashaqati dhibaato maceed waa dad waaweyn mathalan odayaal ama dumar waaweyn ama dad dacfi iyo awooddarra hayso way soomi karaan laakiin mashaqo iyo dhibaato iyo istiilid ayay ku awoodi karaan kuwaa dushooda waxaa ahaaday fidyatun fidya dushooda ah fidyadu waa maxay waa dacaamu miskiin miskiin dacaamki weeyaan miskiin dacaamkiis bay bixinayaan maalin kas intaasay bixinayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman tadawaca qofkii tadawuca oo ziyaadiya khayran khayr raashinkii bixi la yidhi koombada ahaa qofkii ka badiya yaa ama khayrka qofka uu samaynayo oo dhan waajibkii loo diray ka badan la yimaado khayr ziyaadiya fa huwa khayrun lahu tadawucaas khayrun lahu waa midu khayr badan isaga wa an tasuumuu inaad soomtaan baana khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwa garanay inaad soontaan baa idinka khayr badan afurka inaad soontaan baa idinka khayr badan raashinka aad bixinaysaan inaad fudhaan oo raashin bixisaan inaad soontaan baa idinka khayr badan in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwa og maa fi soomi soomka dhexdiisa waxa ku jira oo ajar iyo fadiilo iyo derajo ah macnaha waxa weeyaan waagii hore sadrul islaamkii ama awalul islaamkii soomka iyo afuridda khiyaar bay haysteen dadku ama sooma ama afuro oo waxaa bixisaan baa la dhehaya raashinkaa iska bixiy markaasaa la yidhi wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun inaad soontaan baa idiin khayr badan wa an tasuumuu khayrun lakum marka qofka laftiisa musaafirka ah hadduu soomo ousan safarkii mashaqo iyo dhibaato kala kulmayn safar iska raaxo uu yahay ousan dhib kala kulmayn inuu soomaa u khayr badan qofka xanuunsan laftiisu hadduusan xanuunku xanuun mashaqo iyo dhibaato ku haya ahayn ee wax iska sahlan uu yahay isna sidoo kale inuu soomo weeye waxaa soo hadhay wacala aladiina yudiiquunahu jalaalaynku halkaas markuu fasirayey laabaa la xadfan buu yidhi wacala aladiina kuwii dushooda waxaa yudiiquunahu laa yudiiquunahu aan soonka awoodayn laakiin mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin waxba baahi looma qabo laadaas xadfan soo qadariddeeda ee waxa weeyaan kuwa awoodaya dhibaato iyo istiilid iyo mashaqo ku awoodaya sida islaanta xaamilada midda ilmaha nuujinaysa qofka shayibka ah wayna awoodayaan waana ku dhibaato kuwaas weeyaan ka bacdi markii dambe kuwaas xaamilaadkaa iyo kuwa uur kale iyo markay hadhowtii fursadda helaan ilmuhu haddaysan ka maarmaynin uurka ku jira ama nuugaya amaba iyagaa naftooda u baqay waa iska afurayaan hadhowna maalmihii bay soo celinayaan soo qallaynayaan soonkaa marka ummaddaas ummadaha hore lagu faral yeelay iyo kan innaga layna ku faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikumtu tashbiihaas waa xagga faralnimada idinkana waa idinku faral yeelnay iyagana waa ku faral yeelnay laakiin xagga kayfiyada ma aho soonku isku nooc maaha macnaha weeyaan isku nooc maaha innaga keenna waa bisha ramadaan weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi shahru ramadaana ramadaan bishiisu bisha ramadaan la yidhahdo alladii ki weeyaan unzila la dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur-aanka la soo dejiyey ilaahay qur-aanka soo dejintiisa wuxuu u doortay wakhtigaa fadliga badan weliba leylat lqadriga inaa anzalnaahu fii leylat lqadri ambiyada kii u khayr badnaana ugu fadliga badnaa waa lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam malaa'igta malagga ugu sharafta badnaana waa waa loo soo dhiibay waa jibriil meelaha qur-aanku kusoo degayna meelaha ugu sharafta badan ba weeyaano waa xarameynka waa maka iyo madiina ummaddaani marka waa ummatul qur-aan ilaahay wuxuu yidhi qur-aankaas bisha ramadaan waa bishii aan soo dejinnay hudan xaaluu yahay hanuun linnaasi dadka xaaluu hanuun yahay hudan haadiyan hudan xaaluu hanuun yahay linnaas wa bayinaatin xaaluu yahay bayinaat iyo caddayn min alhudaa hanuunkii la caddaynaya iyo waalfurqaani waxa weeye hudan linnaas dadkii waa hanuun ba u yahayoo xaggii caqiidada iyo tawxiidkii usuulkii gaalnimaday dadki ka hanuunayaan waxa weye islaamnimadii iyo muslimnimadii bay soo gelayaan waa hudan linnaas wa bayinaatin xaaleeya bayinaat oo min alhuda iyo walfurqaani la caddaynayo waxaa la caddaynayaa hanuunkii iyo kala saaridii oo xaq iyo baadilkii baa loo kala caddaynayaa axkaamtii baa loo jidaynayaa furuucdii baa loo caddaynaya taasina wataa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman shahida qofkii xaadira minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra bisha falyasumhu ha soomo qofkii bisha xaadira ha soomo ama faman shahida ay calima qofkii ogaada minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra bisha qofkii ogaada falyasumhu ha soomo baa layidhi oo soonkii hala yimaado faman shahida minkum shahra falyasumhu shahiidadaas marka faman kaana shaahidan ay xaadiran muqiiman qofkii xaadiro jooga oo muqiim ah oo aan musaafir ahayn shahriga fi shahri qofkii xaadiro saasa falyasumhu mariid maaha musaafir maaha falyasumhu ha soomo qofka isagaa weeyaan oo soonkiisaa hawla yimaado waman kaana qofkii ahaaday mariidan mid xanuunsan oo amase calaa safarin safar safar dushi ahaaday calaadaa laga faa'idaysanaya qofkii musaafira fa ciddatun baa ah dushiis fa ciddatun mubtadaba ka dhigo tiro oo min ayaamin ukhara maalmo kale xaggeed ka ahaaday ciddadaasoo min ayaamin ukhar baa calayhi dushiisa fa calayhi ciddatun fa calayhi ciddatun baa soomu cidda tiro inuu soomo min ayaamin ukhar maalmo kale ah yuriidu allaahu ilaahay wuxuu doonayaa bikum idinka al yusra baa ilaahay idinla doonaya yusri iyo fudayd ayaa ilaahay idinla doonaya walaa yuriidu ilaahay dooni maayo bikum idinka alcusra culaysl idinla dooni maayo marka la leeyahay iska afura safarka iyo markaa xanuunsantihiin ilaahay yusri iyo fudayd buu idinla doonaya ilaahay cusri idinla dooni maayo oo waxa weeyaan ilaahay culays idinlama rabo fudayd buu ilaahay idinla rabaa subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum waxay ka dhigan tahay wa inamaa arkhasa lakum ilaahay waa idiin ruqseeyey ifdaarka iyo afuridda markii xanuun jiro ama safar jiro waa ilaahay waa idiin ruqseeyey ruqsadaasaa ilaahay siiyey oo ilaahay waa idiin fududey yusri baa ilaahay idinla doonayaa liiraadatii bikum ulyusra doonidda ilaahay idinla doonayaa yusri iyo halkaasa ku xidhan tahay iyo walitukmiluu inaad ka mishaan alciddata ciddada iyo tirada inaad dhammaystidhaan waa ciddata shahri ramadaan iyo walitukabiru allaha ilaahay inaad u kibaarataan oo u xamdidaan oo sharaftaan calaa maa hadaakum liajli maa hadaakum waxa ilaahay idinku hanuuniyey walacalakum waxaa mudantiin tashkuruun likay tashkurulah ilahay saa ugu shukridaan ama walacalakum waxaa mudantiin tashkuruun waxaa xaqiiqa ku tahay inaad shukridaan ilaahay inaad u shukridaan subxaanahu wa tacaala walacalakum tashkuruun waidaa saalaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaani falyastajiibuu lii walyuuminuu bi lacallahum yarshuduun qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waidaa saalaka markay ku weydiiyaan nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam cibaadii addoommadaydu markay ku weydiiyaan canii xaggayga fa innii anigu qariibun mid qariibaan ah u dhow macoodaan ahay waa maqlayaa ducadooda tadarucooda waa u jeedaa xaalkooda waa ogahay wa naxnu aqrabu ilayhi min xablilwariid wey ujiibu waa ajiibaa dacwata daaci kan baryootamaya ama baryaya dacwadiisa iyo ducadiisa idaa dacaani markuu ituugo ibaryo oo khushuuc iyo iimaan iyo isbihinbihin iyo wanaag la yimaado waa aqbalaya falyastajiibuu lii falyastajiibuu hay ajiibeen lii aniga waliyuuminuu bii aniga hay rumeeyeen lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaan falyastajiibuu lii yeeriddan iimaanka iyo daacadayda ugu yeedhay ha aqbalaanoo ha ajiibaan waliyuuminuu bi waxa weye iimaan waa leeyihiine iimaanka hadda imaan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi soonkii baa lagu noqday aayaddaa ducada lasoo dhex geshado in qofku markuu sooman yahay ducadu muhiim tahay ducadiisuna mustajaab tahay gaar ahaan markuu afurayo iyo ay aada u saacajo badan tahay baa soo aroodhay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala uxilla waa la xalaaleeyey lakum idinka laylata siyaami soomka hameenkiisa arrafathu baa laydiin xalaaleeyey gaadhid ilaa nisaa'ikum dumarkiina agaadhaan hameennadii soonka xilliga hameennimada ah baa la banneeyey dumarkii gaaridoodii iyo jimaacii baa la oggolaaday hunna dumarkii libaasun dhar bay idin yihiin lakum idinka astur bay idin yihiin sakan iyo xasilid bay idin yihiin wa antum idinkuna libaasun baa u tihiin lahunna dumarka sida qofku dharkiisa iskugu asurayo oo kale sidaasoo kale macnaha bay asur ugu yihiin labadoodu asur bay isku yihiin qofba qofkii kalau shamlinayaa wey sida qofka dharkiisa u shamliyo wey barkiin barkii kale u dhowaaday wey sida jirka iyo dharku isku dharka iyo jirku iskugu dhow yihiin oo isku asurayaan hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahun calima allaahu ilaahay waa ogaaday wuxuu ogaaday annakum idinku kuntum in ahaateen takhtaanuuna annakum idinku kuntum in ahaateen takhtaanuuna kuwa khayaanaya anfusakum naftiin oo jimaac iyo waxaa la imaanaya yaa awal waxaa la diidanaa waagi hore islaamnimada bilowgeedii inaan dadka isqabaa isku dhowaan karin xataa hameenkii kuwaa marka naftoodii ka adkaan waayadoo xilligii hameenka ahayd iyadoo loo diidan yahay jimaacii la yimid bukhaarigaaba warinayo waxa weeyaan rag baa arrinkaa la yimid ilaahay taasu ogaaday waa ogaaya subxaanau wa tacaala waa daahirinayaa takhtaanuuna anfusakum inaa khiyaanasa fa taaba calaykum ilaahay waa idinka toobad aqbal wa cafaa cankum ilahay waa iska kiin cafi subxaanau wa tacaala ee falaana hadda baashiruuhunna la mubaasharooda la baashira wabtaquu dalba maakii kataba allaahu lakum ilaahay idiin qadaray oo waxa weeyaan hadda hameennimadii waa laydiin ogolaaday weye waa idiin bannaan tahay wey baashiruuhunna falaana hadda baashiruuhunna la baashiradaas waa amarku waa iska ibaaxo waa idiin bannaan tahay wey wabtaquu dalba maa kataba allaahu lakum oo markii arrinkaas aa gelaysaan iyo jimaacaas shahwoya xaaje gudasho keliya yeysa niyadiinu noqone wala saalixa iyo ilmo wanaagsan iyo arrintaas icfaaf iyo wixii la mid a waa inaad niyeysataan ee shahwo gudasho keliya aysan idinka ahayn wabtaquu dalba maa kataba allaahu lakum wa kuluu cuna oo washrabuu caba cuniddii cuna waa idiin bannaan tahay wey washrabuu caba cabitaankiina waa idiin bannaaya xataa yatabayana ilaa u idinka caddaanayo lakum idinka alkhaydu miiqa iyo liilanka al abyadu cad min alkhayd ou ka caddaanayo miiqa iyo laylanka al aswadi madow oo min alfajri miiqaas cadoo khaydul abyad kaasoo min alfajri ku bayaansan ka ahaaday xaggiis waxaa cuniddii la ogolaaday oo cabiddii la ogolaaday oo mucaamaladii iyo jimaacii la ogolaaday intaa hameenkaa inta aan weli waagu baryin ilaa oogga hore oogga dambe uu ka caddaanayo xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyad alkhaydu alabyad ilaa uu ka caddaanayo min alkhayd alaswad kan madow oo hameennimada ah oo min alfajri ka abyad kaah ka ahaaday oo ku bayaansan yahay xilligaa mar haddii la gaaro oo ooggii daqiiqadda u horeysa la gaaro waagu baryaba bes weeyaan cuniddii iyo cabiddii iyo jimaacii iyo waxaasoo dhan lama ogola uma intaa kabacdi atimuu taam yeela asiyaama soomka taam yeela ilaa leyli laga gaaray ilaa hameenkii soomka wuxuu ku dhammaanayaa misna in qoraxdu dhacdo maqhribkii la gaaro ee qoraxdii oo aan si fiican u dhicin waa inaan la afurin marka wa kuluu washrabuuna iyana waa amrul ibaaxo waa cuni ka dhaan waa cabbi ka dhaan wey uma atimu siyaam soomkii taam yeela ila leyli laga gaaray walaa tubaashiruuhunna gabdhihii hala mubaasharoonnina hala baashirinina ha u dhowaanina hameeniya maalintoonna walxaal antum idinku caakifuuna aatiin kuwa ku negi filmasaajidi masaajidda idinkoo ku ictikaafsan hameeniya maalin kay doontaba ha ahaatee ha u dhowaanina tilka taa la soo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi iyo soodimihiisi weeyaan awaamirta ilaahay wey zawaajirtiisi iyo axkaamtiisi weeyaan ee falaa taqrabuuha ha u dhowaanina hala imaanina oo lama dhihin haba u dhowaanina kadaalika sidaasoo yubayinu llahu ilaahay u caddaynaya aayaati aayaadkiisa linnaasi dadka ilaahay ugu caddaynaya saasaa ilaahay ugu caddaynahaya lacallahum waxay mudan yihiin yattaquun inay ka dhowrsadaan xumaha iyo maxaarimta inay ka dhowrsadaan marka alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswad waxaa looga jeedaa subaxa caddaankiisa khayd labyad midka aswadkaana waxaa looga jeedaa sawaaduleyl waa hameenka madowgiisa markaas marba haddii halkaa la gaaro bes weeyaan halkaasuu ku dhammaaday wey sidaas baa markaa soonkiina u ilaashanaysaan marka aayaddaas iyo aayadda ka horeysaba sabab nusuulkeeda waxaa la yidhi jamaaco oo dadkii reer miyiga ahaaye koox ka mid ah baa sa'alu nebiya nebiga weydiiyeen sala allahu alay wasalam faqaaluu waxay dhaheen yaa muxamed aqariibun rabbunaa rabbigayama mid dhowbah oo fa nunaadiihi aan la koodno oo la faqno am baciidun mise waa mid fog oo fa nunaadiihi waa u dhawaaqnaad oo codkaan kor u qaadnaa markaasaa waxaa la soo dejiyey aayaadkan calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum iyo aayadda kaloo ah weydaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun hadday ku weydiiyaan u sheeg fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaani sidaa u sheeg baa layidhi sidaa u caddee baa layidhi markaasaa aayaadkaa la soo dejiyey aayaadkan marka fawaa'id badan baa ku jiro ibnu kasiirku wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan sheegidda uu sheegay ducada inaku dir inaku inaku boorinaysa oo axkaamtii soonka la dhex geliyay wa idaa sa'alaka cibaadii cannii dadka waxaa lagu hanuuninayaa inay ku dadaalaan markay tirada soonka dhammeeyaan inay ducada badiyaan bal iskaba dhaafi maalin kasta soonkeeda markaa afurayso oo kuu dhammaado inaad ducada badiso ilaa qofkaasoo man duco wuxuu leeyahay aan la radinaynin ee la aqbalayo cabdullaahi binu cumar ayaa dhihi jiray markuu afurayo allaahuma innii as'aluka biraxmatika allatii wasicta kula shayin an takfira lii biraxmatika allatii wasicat kula shayin an takfira lii faa'iidada labaad waxa weeyaan waidaa sa'alaka cibaadii cannii waxaa ka muuqanaysa su-aashaas ay weydiiyeen inay macnaha xag ilaahay bay weydiiyeen waidaa sa'alaka cibaadii cannii aniga markay kaa weydiiyeen su-aasha noocaas oo kale ay daatada ilaahay kalaisweydiinayana dee waxa weeyaan laisma weydiiye waxaa la isweydiiyaa shaani ilaahay shu-uuntiisa ka mid a jawaabtii ilaahay wuxuu yidhi fa innii qariibun taasi waxay tusinaysaa xagga dhowaanshaha iyo fogaanshaha inay su-aashu ahayd jawaabtiina fa innii qariibun baa la yidhi lama dhihin qul waxaa dhahdaa ama fa qul waxaa dhahdaa sida aayado kaloo badan ku timid su-aalo saasoo kalea jawaabtoodii la yidhi nabi allow ku dheh sidaas sida aayadda qur-aanka wayasaluunaka cani iljibaali fa qul waxaa dhahdaa yansifuhaa rabbii nasfaa taasoo kale marka lagama dhigine tan ilaahay baa jawaabteedii la baashiray oo tawaliyo wuxuu yidhi fa innii qariibun taa waxay tusinaysaa sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka tuugaya baryaya u aqbalayo u soo dhoweynayo subxaana wa tacaala danihiisa ugu gudaya subxaana wa tacaala ilaaha aada baryaysa marka dee qofkiin waa uga dhowaansho badan yahay neefka oo wato luquntiisa xadiidku waa isagii ku soo arooray imaamu muslim oo warinayey waaladii tadcuunahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilati axadikum ilaahay subxaana wa tacaala markaad tugto aa barido ilaahay waa ku aqbalayaa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo iimaankaasaa loogu dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum amwaashiinna iyo xoolihiinna ha cuninina baynakum dhexdiinna xaalay tahay bilbaadili baadil ha ku cuninina barkiin iyousan barka kale xoolahooda cunin wej iyo qaab aan ilaahay bannaynin ee baadil ah oo aan sharcigu oggolayn waa maalka xaaraamta ah oo qofku soo dhacay waa maalka xaaraamta ah oo qofku xaday waa qamaarka xoolaha ku soo gala waxyaalaha qamaarku noocu doono ha ka yimaado waa ribada xoolaha ku soo galay laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaadili baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala taa iska ilaaliyo iska jira laa taakuluu ha cuninina amwaalakum amwaashiina baynakum dhexdiinna ha cuninina taakulu haddaa ku xidhid bilbaadili baynakum dhexdiinna ha ku cuninina bilbaadili baadil ha ku cuninina wa tudluu bihaa walaa tudluu bihaa maalkii ha u dhiibinina ha u riixinina ha u laalaadinina wa tudluu bihaa walaa tudluu ha u laalaadinina bihaa amwaashii ila alxukaami kuwa xukaamta ah xoolihii ha u laalaadinina oo ha u raaricinina litaakuluu inaa cuntaan fariiqan fariiq oo min amwaali innaasi dadka xoolahoodii ah bil ismi ismi inaa ku cuntaan macnaha xukaamtii iyo madaxdii iyo waxaas xoolihii ha u laalaadinina si aad u cuntaan koox dadka ka mid a xoolahooda baadil ah iyo dembi ah ugu cuntaan wal xaal antum idinku taclamuuna aatiin kuwa og waxaas aad samaynaysaan inaad baadil samaynaysaan xaaraanna inaad cunaysaan idinkoo sidaa og macnaha wa antum taclamuun baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala markaa xoolahaas markii kuwii xukaamta ahaa loo tuuro oo loo laalaadiyo oo dadki intay muran iyo doodo iyo khusuumo iyo xoolo wax ku saabsan lala yimaado waxay arrintaasi keenaysaa kuwa xukaamta kuwa xoolaha siinaya oo u laalaadinaya inay kuwa madaxda ay ku caawiyaan inay xaq meel xaq ahayd inay buriyaan ama baadil inay xukumaan leanna waxay rabaan xoolahaas iyo waxaas loo laalaadiyey oo la siiyey oo loo sheegay inay qof xaq laha xaqiisii la buriyo ama waxa weeyaan baadil in la sugo litaakuluu inaad cuntaan oo aada qaadataan xukunkaas iyo dadkaas iyagaa xoolaha u laalaadinaysaan fariiqan qidca iyo qeyb oo min amwaalinaas dadka xoolahoodii fariiq baa laga cabiray leannaha tufariqu bayna annaas bilithmi iyo bidulmi iyo walcudwaanin aa ku qaadataan oo ku cuntaan walcaal antum taclamuun baa ilah leeyay idinkoo ku cilmilo og in arrinkaasi baadil yahay inuusan xaq ahayn iska ilaaliya marka weeyaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa barkiin barka kale inuu xujada ka caddaysasho badan yahay qofkii inta qof la doodo oo wax loo kala xukumo waxuusan lahayn loo xukumo baa wuxuu qaatay xaquusan lahayn buu qaatay qidco cadaabah ayuu qaatay ma qaadan kara weeye ha iska celiyo culimo ay xukuntay iyo maxkamadda ay raacsiisay iyo sharciga ii xukumo iyo waxa weeye waxba u tari mayso la-anna isaga xaqiiqada waa ogyahay waxa inuu leeyahay iyo inuusan lahayn aayadda waxaa laga faa'idaysanayaa la yidhi xoolaha dadka oo la cuno yaa wej baadila lagu cuno inay xaaraam tahay markaas arrintaasna dhowr meelood bay ka imaan kadha haddii xoolihii la boobo haddii la dhaco haddii lagu xadgudbo waa baadil waa wejka waa ka imaan kadha haddii qaab lagu cayaar ay kugu soo galaan xoolo qofka ku soo galaan qamaar iyo kuwa maaragtay heesaha iyo balaayada iyo waxa aan ficnayn ka shaqayso iyo lacagta khamrada iyo lacagta malaahida iyo meelaha lagu cayaara iyo waxa hadday ku soo galaanna waa dadkii xoolahoodii oo lagu qaadanaya iyagana qaab baadil ah waxaa qeyb kale oo saddexaad ah haddau rishwo iyo laaluush oo macnaha ku qaadanayo oo ku cunayo sidaas xukunkii maalan waxa weeyaan qofkan haddaan laaluush la siin wax ma xukumayo ama wuxuu rabaa xaq uusan lahayn in loo xukumo ama wuxuu rabaa xaq lagu leeyahay in laga difaaco sidaasoo kale rishwo buu buu ku qaadanayaa kana ku bixinayaa ama shahaadatu zuur markhaanti beenaalenimo markhaanti beena oo zuurah ayuu xoolahan ku qaadanaya intaasuu qaadanaya markhaantigii buu furayaa waa been markhaanti ah waxaa ka mid a qaabkaas baadilka khayaano haddii qofkii xoolihii lagu aaminay ama ammaanadii ama wadaacadii wixii loo dhibtay khayaano oo sidaa ku qaato iyana waa wej baadil ah arrimahaasoo dhan bay ka imaan kadhaa waana arrimo wada khatara weeyaan waa arrimo wada khatara darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab